bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka siyaasadda idaacadda warsan ee magaalada baydhabo oo dhamaadan barnaamijka kulanka idaacadda warsan qodobadiisan ka dheegan doontaan saaxiib yaal waliba iyo kumad aha ma ogolaanu ini iidana miisaanu mana raayisena naaru unogeeka ma raayise degmooyinkaana dhan la wada haysto uno jidkaanan furnayn xudur ma raay goobamate baydhabo goobamate shabeellada ma raayise shabteeloodka haystaan ini un mayraa iidan diyaarinayo gaalo madaxweyne farmaajotaas may raayise waynaanee qalahaaanu
ururka hanraafta gobolka baayone kan degmada baydhabo iyayo ku hadaleen xaalada jaha wareersan ee ku teeganta magaalada tan baydhabo xilli ciidamo afartiyon isiidkiisaa laha dhaafay laakadaad gureeyay magaalada baydhabo mayse lagu fiilada doono koonfur galbeed soomaaliya haddiisan dhiini rabitaanka shacabka haalkana siduusu kasii dareera
rabitaanka shacabka meel ku baxa waayo wadankan walinan ku qabsooday dhibaatooyin kala laabsa ee inaga amniga wadankan aad soo saarta dantaas wali imuujiyaasa marka la keena dowlad la keena walkalena waa shacab wey baabuur iyo saarnaayeen dad shacabeena weliba yooyin haanayo lagara saasay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug culummada soomaaliyeedna weliba yooyin haanayo ku hadaleen dadka mucaaradka kee dowladda federaalk ee soomaaliya waanan shal saareen lama qiibood barax baabuur ayaa kudhihi magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sacdoogeta laha dhaafay shacabka isla magaalada muqdishoiyo walacayo ku muujiyen xidhitaanka isgoyska zoobe jubbaland yo yeedeetato yeedana jeysatay dagaalku dhan ee xarakada al-shabaab qodobadaas iyona qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka hata dhegeystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya ee barnaamijka waliba usanin nagaday kulunyo weeladan ururka hanraabta gobolka baayone kan degmada baydhabo waliba yoon ku hadaleen xaalada wareersan ee ku-teeganta koonfur ursa si gaar ahaan waliba yoon ku hadaleen ee xaalada la xiriirta ciidamada hilisheene magaalada baydhabo gadoomiyaha ururka hanraabta gobolka iyona kan degmada iyo waliba yooyina haanayona markaas iyo meelasiti oo ku hadaleen haanasa yona si-id ayoon ku hadaleen xaalada shalgadiisan ee ku-teeganta baydhabo alxamdulilaah ma inid sheegnaan barnaamij geeganta laiska qoymay kumadeeha danta reer koonfur galbeed markor way salaameeya ummada soomaaliyeed meel kastoo roogto salaame gaar ahaan reer koonfur galaan reer koonfur galbeed gaar ahaan siin salaame salaanka bacd wayana maamulkii mayna raayayso ku dhisanaay koonfur galbeed gaar ahaan mayna raayayso degmada baydhabo mise gobolka bay haweenkii mayna raayayso weligii shaqeey jiray ammaanka iyo nooc kastaba ka shaqeey jiray ee halgamayaalkahay mayna raayayso oo walbanku maqonayni ana ee dhammaantiin siin salaame salaanka bacd ee arinta geeka ku socda baydhabo iyo ku hadalaana ee baydhabo may geeka may raayis xaaladda teegantaa xaalada iduhu may bagjare may raayis maamulkii hore dhammaadi maamul usuba sugaani doorasho oo may sugaani may raayis dalkan iyo dadkan may raayis dangan eh si xalaale ka dhiyaasa sugaani gaab badnaa may raay argo ayna ini may raayso foodo lagu fadaa magaalada may raayso baydhabo gaaraan reer koonfur galbeed foodo lagu fadaan argahayn wayana reer koonfur galbeed afar sani maamul aan indhisnaay mayaan indhisnaayay may raayis wasiiri lahayni xildhibaani lahayni maamul gobol iyo degmiin lahayni way lahaynay may system oo may raayso lakashaqee umutan lakashaqee lahayn systemkii may raayso may baqanaynay inuu isbedelayaan iyaan aragaan dadba isbedel guraay isbedel may faas sugaanay oo may rahay dadkan iyo dadkan linka danee sugaanay ma sugaana qaab handadaad inay may rahays wadankan ku dhihi ee may rahayse dadka muwaadimiin muwaadinku inta may rahay musharaxiinta eh oo hata geeka intii may rahayse lacagti oo shabadki diyaar weyn baan ku ogolaynay oo raallo lankaynay reer koonfur galbeed shacabka haddii ana inina kaas obalsuga falo may rahay kaba lanala lankaa bahoon la shaqeyna
shaqayno inin wadankaana sidii ammaanka ina maduuminka dadaalno ininka dadaalno inin dhibaato mayraynanen horseena dhibaato wali hayt horan aragna ee dhibaato faa'iidadii lanki argi mayrarayso geega maka degdegaaw may eedi eedan kuhnaa waana mayrahay raalon ku hayne haddii arrinka shacabka reer koonfur galbeed ini mayrarayso bayrowdhatiyaad geeg foodan kuridu ciidamo usub la sheeno ee mayrarayse ciidamo maybua ammaan may baroogay may baroogday nabasuudaa roogdi boolisaa roogi milatariyaa roogi ciidamo ama sooma roogi ee shabaab wadanka dhama haysada meel meeli markaas may rarayse banaaw may rarayse dadkii roogle kuma haynima walgooni mar saarnay shabaab ma loo hurayo hay shalayba goobgududa dagaal ku dhiyaay muqdisho ma garin dagaal ku dhiyaas saas darteed ciidamo may dhiin sheegna oo wadanka gurmud oo may dhiin sheegna ciidamo nabada may rarayse qasoosha gurmudaa soo dhiin sheegna diyaarna min ihine may fadaane may fadaane ee xabad hoorba dheedu walaa ka dhamida war maka dhaladaaya langeegun araana male xilol hoyya hayree weeraan male waa dadka muwaadin waay ma ogolayni doorasho salaaleen dhiida reer koonfur galbeed may raayse ka talladan si danti oo iyo may raay dalsho wal qobo sifayo ka talladan taasa fadaan way kala fadaane ini may raayse gacan kurmaysa nibun baan doonani kuweela xornimo nis dooran kan wala fadaan wadankan dhaladi may raayse odag baarlamaanka ku fade maayo ma ee may raay askar laadeedii difaac hoobla fadaaw doonuna hayjeeyo difaac hoobla fadaaw leega hayjeeyo jidka baa gabdhooda la kor korohay jidka baa dhawaatanay hayse haddii ilmina fadaaw diyaaradu may raayse la kadal galaw may may raay shampuu may may nin jeeyo gabdho jidka la kuro malna may raay may nin badbaadiyo may raayse baawurtaan may baa shambari bari la haysta oo uu qabtaan kan saar may noo qaado dawladda fadlaanta ku qadaanimu laakiin haddii doorasho gaaf idmila naga daldalo dammi naragaan mayatan aadan lanaa reer koonfur galbeed waxna mooblishaan la raacdo kuna waa jilaal jaray una mara waa ban ilintana ka bari walbana wadanka aan roogni anti kufur ka teegnay saan teegnay war xun haddii la sheegay way u kale reer koonfur galbeed lama sacbi aw kale war xun ku ayb lama sacbi aw kale war xun ku ayb lama faraxsan aw kale laakiin hadhowti may kari taariikh ay hayan kasaame ini heshood galo muddo muujiraadan dadboba haddii war ka sidii xumaa isfaayeen dhammaan lankasta lankasta koonfur galbeed ka duulu amba dhibaato wadadoy amba mayraag wadadoy mayraag samaan wadadoy lankasta koonfur galbeed ka duulu kusoo tabeeriile ku tabe taasa markaas ku ana may markaas ku anaa lankasta koonfur galbeed kooyo alqalan suubi dhibaato suubi aboodka kooyo kusoo mayraag tabeeriile ku tabe taas sinaa markaasi kuati anti walbarasa maylin adka isugu kornay maray way araada soomaali gurbaan laakiin geehadi hamiin meel ka dhowfade gurbaan geeha baad ugu meel ka dhowfade baad bidigti bala ki dhege laakiin hada laakiin faan hoga ki saare karu maray raa inse barsu meel shaqo fade ma fadaanu maray kan adweetu ikan adweetu ee muwaadda wadda ka walka leey diyaar aanin uno la shaqeyno laakiin ani wada san ka qosaare horbaan diin qofti hada obaabe inshaanay maray raa inse amma dorne ma fadaanu maray bala arki ani qabiilku ahaa ninkiisheene diinni dawladda federaalka la sadarsidiyo ragga hadan hambaliyeew dhibaatada geedka koonfur galbeedka dhiyaasan hambaliyeew weli jeela arrin jareen hasa hamay raayse meel isugu gal lagu galaanay laakiin waa tusfaa mignagdaas ayaan ma ogolaadana marna ma weelano ma ogolaadano ini iidana niishaano mara raayse nanaaru unoo geeka may raayse degmooyinkaana dhan la wada haysado unoo jidkaana furnayn xudur may raay goodonate baydhaw goodonate shabeellada may raayse shaqsiya loodka haystaan ini un may raa ciidan diyaarinayo gaalo madaxweyne farmaajotaas may raayse waynaanee qalada araanuun ma ogolaadanu maana gaabadaanu abootan kuima odhan jawabkiisa naninka duulow baa horwalmi kutabaaye diyaarad naninka duulo ayata jawabkiisa naninka duulow lanki hamar may raaya kuqurada may raayse baydhaw kuqadayaw bawal loo qaado waa iyadoo diyaarada iska sheelaw mara walma loo qaado siyaasiyiinta reer koonfur galbeedow mayba raaysiin mayba siin sheegay may un horban arag male horna sheegin leedoo digil iyo maruflo maayo maxaa tiri wali koonfur galbeed degin dhibaato ay sitoo lagu qaxay berka badku daraasu ba eerdi ku waraabeen horsun leynka dari ilaahay ku badbaadayna maka dhaman hal qofna mu eerkan isku malka dari lagna maka dhaman taasna ilaahayna tusi lan kastoo koonfur dhabeed wada ma guulaysadaa dadka mayraysa siyaasiintana eh mase mayrahay maamulada jaru oo qaabka ona haday mayrahan arihayn hadalaay alle meel kale ogdaado mayra mas baasaboorka le haysata una baasaboorna ma haysana dal i dadkaan noo maqan diintaan i dadkaan i dalkaan loga dhacay jara lan dad mayrahaytani u dirsanay amniga mayrahayse way ogaadaan saanaa oo ma ka saman lahaa oo afkayga bud obsadaane haddii geeka dhabtayu bolis bolis mahadas amina harodas military military mahadas haroodes nabasud nabasud mahadas haroodas okay waxaan u fahanay dun wadanka harasay dhibkaas leeyo in yaata qabiil la gelin dhibaatanimi awo manami adkaysadaan haddii amni noqdaa dowladda federaalka nin walba qabata diyaarnaata maxamed abdullaahi farmaajo way weerasay fadlan way kuqotaan jiskiinin fur horgaarni horna odaya koo kala hadalni ulmaawdiya koo kala hadalni baarlamaan koo kala hadalni hal maalin ameeraya askari oo leeshaan ilaa ta gabdho walbi ona kuga tano digitalka dhisisadahay antin wali hoogay antina diyaarad dalin dangaate maan agriislaan maan weelo doono way fadaane mayna raayaysa wadanka mayna raayaysa amnisee burbure dhabaataas fadaaka wadid sidii galmudug ah mayna raayaysa laba madaxweyne inaad nisuubido sidii mayna raayaysa mayna raayaysa maamul goboleedka saadan fargaldaasa nin fargaldaaisa dhabaaka dhamna way kilanaa soomaaliya walanata xajeea ka saaran haddii aad cadaalada ku hadalna askarayna nin sheegnay ammaankan uu ilaahay ka filan unu ka filan tan kale mayna raayaysa way in hata liyaa badnaa oo jisani lee kan le meel raayaysa askar babay oo muroogi ciidamada dadkii meel ay difaac ay muroogaan berita waa muroog askarayn inshanay le wala koo magmad nafta laakiin way ogaadanse meel raayaysa wejiga wejiga bay dhow roog doonto leeyaban ama nebla yaasa mololay dhee wala ka dhamaan wala ka dhaladaa saas bay ka jihad yartay laakiin suurdaradaad jiroog doonto leeyaban dadka haan askaadanaay oo meel raayaysa lahay ama u dirsani halay lahay muqtaro muqtaro meel raayse banaanka jar kooy dawladda meel raayse habarta jiisatay meelaha ku sharaxi hoobu meel raayse wala qadeer inuu humaaday shalayna sigil bayaay dadkii isku dhalay i dadkii dhalay roog dadkii ku dhalay dadkii dhalay roog muqtaro hadiisi mumxikaabtante ilaa meel raayse nagatooy nagatoy ilaa meel raayse dawlad federaal nagatoy ilaa maamul goboleed nagatoy maxamed abdullaahi farmaajo dib u xisaabtan anta shabada ogolay oo madax kenya sheeg tirada meeldhaasa oo amniyadaas dhan wada dhiibaay sheeg mukhtaaro wadaniyu muwaadimu dasay dalkaan dhalay shabaab kuma gani kunaa kubaay ha wadanka waa kaa kumidayi walaala leeyi tola leeyi dagaala leeyi ilmaagara leeyi ardaay karow abadaaj leeyi wadani badalo waajana mukaro meelagaata maaje mayra raayso afkaana walaa kajijar laakiin qofsubana niisyaday mayra askaraasi shanay muddo olaadano bale wal askarani kooshe waynu qobdana le madisina nin qobdo badani wada jeedidona runtaasay sheegaan askar mee mayra amerikan nadano baasada eedanka dheeradi ay reer aysa dhabaatan inay sheegnay ee reer koonfur galbeed dagaal alaanu leen magaalka garab galeen dhulka hooy la reer dhulka albay meero dhulkay hooy waa leeday dhulkay albay leeyo dagdana tan dhibaatada ka dhiyaata bilaamo tan garabka ku waayata bilaamo tan asaayka ka saaraata bilaamo tan arisha ka dhamada u bilaamo walka kateema una nabadaas faraana ay ciidamada reer koonfur galbeed dhawaato wadanka meerahay geek meelin ahaa uma leh meelo sadaa uma leh lankastoo ah meerahay wala isbedel wadu isu bedelay baa insha allahu ilaahay aanan warsani dhawaato inay hortameen labaati afar saac meerahay inay may ba mad wala usub nana saar madmadka usub nana saar gardaro adduunka nayti liyaabnay meerahay musa meerahay soomaaliya nayti liyaabnay meerahay maxamed cabdulahi farmaajo elikii liyaabnay xasan sheekh maxamuud qur-aan maamun gobdhada usuu dhis daaweynta
bay xaaafka madrasada baydhabo saxaafada gudoomiyha ururka haweenka gobolka baay iyo dhammaan shacweynaha ku qayb galay munaasabad jamciyadaha kamahadsanyiin wali in iska koynay shirjarayd una kuku hadalahayna baahiyaha unageekan ahay soomaali guudhaan gaar ahaan meelwalba iyo roobka talaame aasatan reer koonfur galbeeda talaame wali in iska koynay shirjarayd una kuku hadalahayna ciidamadii shalay baydhabo dhisheen wali ogtiina shacabka meelwalba uusu roogeyni shalay ciidan la boqol kudhidii sideedada baydhabo la sheeni ujeedadiisna sidii dalkulka burburiisan wali halaahagtalada ini degmada baydhabo nabad ahaan guud ahaan dalka dhamsiiba nabad ahaana shabaab haysade laakiin lamaadii mitir dhatiyo mawlaadanka korsidaani ini horlambaabi iyaa laaka talagali waana wali ka talagalay farmaajo iyo khayro fahad yaasiin lanle row iyo sadiido iyo afarta wali nagadamba iskaarika ee koonfur galbeed dhalasa waana wali su-aal oo ah ma soomaali waliya iskaga darsatee qoft iyo qabtee mis wal oo hoogaa jaran haddii adina mindileego lakoyti anina mindileego lakoy lamadaas mindil iska darsani dhatiyo darsaado ka dhasani dantu wali ka jirtay lamada mindil in isla ilaalino dantu ka jirta farmaajo wali ha dooradayihin shacabka soomaaliyeeda doorday khaasatan wali dooratay himayla raayisa ah reer koonfur galbeeda dooradeen lixdan kow codsado himayla raayis oo koonfur galbeed ha ku jeedaan yaa wali ku qeyb haayana dadkii madaxweynenimo dooradeen wali kale markhaati ku enamadi farmaajo la dooraday baydhabo internetas ee ku dhiidi shan san uu shabaab way kala dagaalamusal wali codsadaane dhammaan shacabka iyo beesha caalamka iyo soomaaliwiinta wali codsadaane faragelinta qaawanina noo dhaaf askartamahadii mee askar waa niman shabaab haayeen meelkaxaraysanaayeen shalay dareedkii dawladda laanhiri gurigii cabdiraxmaan cabdishakuur dadkii weeraryu gurigii mayla raayse lankileeraay lankileeraay cabdi qaydiid dadkii weeraryu qofka bani aadamka sadi jeer lama jeer hoog welwel tookada sadhaad waliba ku yaabay inuusa tirtiram godka walila raysada tookan godoy jilib injeytoy kadhiyaasiba mooshiidii dadkii ku awood badanaay baan tuwal ka qaado waayo macadalahay boqol unag oo bahameela seedaleri meel yoon jeedahay meel ku kooyan ban ogaay nasiib darro haysa wali codsadaane farmaajo iyo dadkii hadiri iyo dadka inta roog ini nagan ciidankaas weliyo ku sheenan jirin camal waddada marka almukarama shareed iyo furum waddo kale waxaa mar dhakiya ee la maro malay haddii awood meelle heersha deertay gobol kale lunka duulow isin qabtaan wali banaaif haddana guudhaan caasimada muqdisho banaaifani wali beesha caalamka aan sheegane walina nihaaye faragelin qaawan marmee lama mee sade mee shacabkaan ooan teegan iniyo banaanbahaan labaatiyo afarsa sheegan wala dhibaatada ayo lakahaayi iniyo banaanbax xitaa landiidaya teegagnita cadduun alaleey lankasim hadal korto afka ististaar ininroya teegagna walaagas muweelana dadshana ma ihiinin walaagas muweelana dadshana ma ihiinin beesha caalamka wali fadaanee soomaali kulijaya xukumahaysa juhdiya gelidii wakti gelidii hoolo kukumaqan inay faragelin degdeg ay hagil ah suubido fadaan generaalka baydhabo rogrow sector 3 fadhi ma anshang kaliya inuu sector 3 fadhiyo oo gudaagaas elborka ka jar ma anshang inay shacabka koonfur galbeed isu badbaadiyo lanshani makasa wala us ingin dawoolinyi oo us wala us argo us diidinyi haddii shakhsiyaad turjumaan ee shaqadan walanka turjumahayaan mise shakhsiyaad laalush qaatay us hoostiska nool laalushkiyo qaadan usiina aan dareemane ma aan argaane aan eraane mayla raayise ee wase walanjar aan eraane diniya aan dayaan nasiib darro adag haysato sumcada damba tiida hata ee in mustaqbalkaba walaan dhimo doonte jenaraalo badan ah beledku hamareen ha ka shaqeeyeen jeneraaladii badan ay beledku hamari ha shaqeeyay wali la shaqeeyeen shacabka koonfur galbeed la shaqeeyeen wali la shaqeeyeen ummata meelo degan la shaqeeyeen wali warsadaayeen wala dhabtay ee meelo jar yaa waanu ku amba qaadeen لأنك سيساب ولي هنگ نقضي دادك ومشرحين تاي كوفر قلبات سومالي شانتا بيلد دانا دقم مشرحين تاي أنا تريدي وبادنت مشرحين تا كوفر قلبات إبا قولي أفرتي السيالك قف قد الدور دفدي ولي فضان إني هولكس إنسك سيدان maalin ba maalin kale ka amaasadee farmaajo weli leetuman ber halka daroy gudiga doorashada sad ber halka daroy gudiga doorashada afar ber halka daroy farmaajo haddii labada kun iyo labaatanka doorashada dhigi doonto koonfur galbeed gudaaje inuusa ka badbaadiy usa weydiyahay soomaali lakafarsin hukumay marlamad haka nagdi mal hela shacabka ambaabi idooy oo shalayti ada madaxweynihi talakeer waliin sheegane musharaxiinta musharaxiinta waliin sheegane hoolka seeda muwaadin ay tin dhammaantiin tartama laakiin anin nin baa ila socdo nin madaxweyne ay wato adina lamba ma ku wado wali fado kiisuubiye walaas doolay baydaw baydaw tigili mirfuma dilaha kutabi deegaan wadaaga roog koonfur galbeed danga degan xildhibaanada koonfur galbeed danga ku kooyan meelaraay soomaali shanta beelood aan siman lan alla lankiyo aragan ini dalkun idadkun samata biyi koriya dooradaayan lankala hoog mukulaal qorqobad biyo maka waraabas lankala hoog maka doorada lamba ma erkora hofadna shacabkaana i macal xildhibaanadaana i macal mas-uuliintaana wali diidane doorashadaba diidan saan roogan intii cimrigaan ku dhiminyi walma dooradaan hooban hayna faragelintana niiwada hal noo dhaafoy maalinba maalinta kalena ninka amaasadow hal noo dhaafoy faragelinta farmaajo niiwada noo roojey beesha caalamka farmaajo shalay yeeshaanti geeka noo qobatoy haddii ay noo qabad waayto uuna gabar i kuri i dhalinyaro i dogwaayele i garay wali diyaarangana ini uunu isku reebna lan kasto dhibaato nin lakoy nooc kasta us haada nin isku reebno diyaarangana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
بارو بارو باريو بخارك أوفلو بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليالا أسان وابياوي بلشدون جيك أنت أنبوكتها لها يعني midi wali ku wartay بخارك أوفلو أوفلو بسم الله الرحمن بلنا ولا كورسداو baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
بخاركم ولا لا أوفلو ومتقدم بخارك ولا لا أوفلو لين إذن سوال سينكو أي بخاركم بخار سيهاي baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhabo baa ilaaya bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran jeewa markii buku bayaansaday birbiyo injeedaan baqaarka walaalo oflow baqaarka walaalo oflow baqaarka walaalo oflow leegu weeras baydhabo gudaashe bababababababa beera beer ku fayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisirun iinboobsidoy baariyow baarankaas baabgoone waa baqaarse baqaaranku sareeya baqaarkii badroonishii haysada bajeere ganacsi bagaashii miraay ee bulshada lakama cableeyo baqaare kaasaan sare beled maaw baydhabo gudaashe bayaani magaashay
waaslwadoogi sadar muuqda su-aalana ku dhanta baydho waliba yeedo ku teegina jahawareer dhanayo badan yeedeeta ko waliba ku ee in ciidamo la shaani lam waliba yeedeetanti doorashadii gadaalandhi sad waliba yeedeeta todhana baniindhina xaalada kale ee wareersan ee jahawareerka siyaada sii teeganta ee siyaasadeed xarunta horumarinta cilmi baarista ee magaalada baydhaba waliba yeedeeta ee tooyeedana wadda warbixinkeedan xaalada iyona xogogtan ka dambeeyey sta taxis waliba usukumadaya isla xaruntaasayji waliba uun walbadan ku weydiinaya xaaladda wareersan ee koonfur orsa meeliya ka dambeeyay doonta meelaha tamarahayd siyadeed
haa maasha allah koreyntaasi bashaar mayow adiga intii dhegaysadaas walisinka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdusalaan runtii su-aal meeliyaan eedeed muhiim he markaan markaan dimankanagana arrimo qalafsan ama arrimo jahwareersan may leedahay doorashooyinka magaalada kategan ama gaar ahaan magaalada baydhabo hadda kategan ama eedyad lan hadalhaaya runtii may leedahay arrintaasi markuun cilmibaarisna ka samaynin lahadda cilmibaarisni socota ama ciidanka hadal magaca xarunta cilmibaaris iyo horumarinta koonfur galbeed runtii ilaa hadda daraasaadkii una ka sameeyaan doorashooyinkuun waa sababi inta lacalla markii la deeraba dibadhayaasha runtii hadhow insha allah soon idin rajeeyana jawaab sax ya lanoo helo doona laakiin hadda su-aal dani mataada kolley hadal kolley wada muuqada qarsan mee runtii soona rajeeyanana hadda arrimoodii dhowr mas-uuliyiin dhowr xilwaan intuun cilmi baarisin ku guda jirnay markuun iyo kulanay runtii balaynu ku helnay hadallo runtii eed iyo muhiim leh oo dadweynihiina eedan hadal haayaan hadalladaasna iyo kana hero korna hadda hadda alla ilaah doontan hero korna in marka wala rajeeyane wala sabadi intiyo doorashooyinka dibandhiyaan ama dhibaatada kooyo korta ama kadhalada korta iyo kalsoonida shacabka iyo kalsoonidii xilwaanada inkastoo walow baryaagun dambe shalay iyo darad eedlan hadalhaay ciidamada dawladda federaalka iyo hadii oo deegaanada wax ka daabuceeyey yaa runtii hadal haanteed iyo doorashadii oo dibandhiidiyo oo bilo december tomiyo sagaal shee laku weelay
wejisaasay muuqda xirlagan markiisan daraasaada sameeyasan iyona guud ahaanba saansaantan ma hasiin bahaay markiisan isbarbaragdeen
maasha allah su-aal meelayaalo markaad eedan fiirid ciidamadu oo xilowin laha ka beegay iyo maylera musharaxiinkii runtii markaana kala dhigdhigna ciidamadu ulajeedadiion kooyen dawladda federaalka ciidamadu iyoushe ka socdan runtii dawladda wal kale unroorohaytoo keliya dantiyeelaha intiya ku xela deegaanadan koonfur galbeed islamarkaasba gacantiiyo hangalan yaan ka talagalay ee qaar musharaxiinta kamida iyo aragtun walax kumuuji eed iyo danka walwalsan oo milasay akiinku bahaas inta dawladii eed iyo darajeeyasa qofkiiyo wadati intii awood si awood leh oo may leeraayo awood ka daraa meelanahan ku saara islamarkaas walaada aragta ciidamada kala duwan laysheelin wal kala mehe hadal hadalhaynta markaad eedan fiiridana may leeraa shaksiyaadku made musharaxiinta oo may leeraay hadanka cadcad oo may leeraay doorashadan masilo deegaanadantiyo kamida yaa runtii waleeda ka alase armar xitantii caqabad kanagada korta walow mushrixiinta qaar eedeed arantun walacan ku muujiye hadda waa qarqood sanoo deeraay yaa wali sheegay inta qaar mushrixiinta kumid eh iyo naftiyo may leeraay arintun intiyo mardhowha ku saaro doonaan warsaxaafadeedha ku saaro doonaan dawladda federaalkana walijeedideena iyana caddaysatay geedheer geedgaamalahanka gambana iyo kuwadda si toosyan kuwadda may leeraay deegaanadan koonfur galbeed
goradney ciidamadan markiilaa kaguduba dawladda yaada wadata may sababo koraan
waa su-aal meelo yaalo ciidamadu hadda kuwa may sababo koraan hadda ciidamada magaca soomaaliyeed wali wadaano haddana gaar ahaan magaca qaranka soomaaliyeed iyo wadadaan ciidamadu adaragaasa sida hadda afhayeenka baarlamaanka federaalka hadaladii markuu suroogii may leerahay wadanka dalka turkigu suroogi hadaladan adaragaas xitaa waa ciidamadu inta si laabla ka lahandiri yaan uqadaasa dawladda nafteed xitaa xunoogii institutionka dawladda xitaa qaran kuwar qobna shaksiyaad oo dana gaar wadadaan arrintuntiiyo ka dambeeya dhowrtakii muujiyaasa kala diinsan oo ma dher ama dulduleelahan dhexeeya dawlad iyo muujiyaasa dhammaan muujiyaase daciifnimo ama dantii dawladda lahaayti oo aragtii intiya meelaha ubahaana sidadiya dawladda wali intiya ciidamada meelaha tadaabulayta si ma dheray awood dawladeed iyo miilanka sheegadaan si shacabkaasi ma dheray oo dantii lan fiirina rabitaansha lan fiirina musharaxiinta qaada lan fiirina musharaxa iyo dawladda wadaatata meelahan ku baha ciidamaduna hantiya rogaana dawladda danooshii ku fuliysta deegaaniyo lanka fikiraana shacabkii lanka fikiraana dawladii ka jirtii koonfurdeed maamulkii hayna lanka fikiraana oo maylaka lankalana wasiir eela iyo wasiirka warfaafinta iyo eraguna rabitaanka laga gashaani runtii taas asibeen oo ciidan oo hadda la la hayna oo hadda kondiktar ama qorta shakhsiyaad rabitaan soo la gashaani oo dawladana meelahan korduumarkalahay rabitaan shee ku fadhiisadaas
ee rabitaanka dawladda yaada intin dhan inka sameeya hayta deegaanada koonfur galbeed may eta
waa su-aal meeli yaalo rabitaanka oo umadullan dulmiyahoy xuquuqsi lahaayeen lakatagri falahoy walaagaasoo dhan war kale mehe dawladda aliwadamaada dawladda federaalka sidii maamul goboleedyada dalka ka jiraan sida awoodya laweeqa fadi markaasna awoodda federaalku keeni meelaha kubadiya la fade taasna wali tusaale nagadaasi maamul goboleed awoodii laweeqa fadi maamulka koonfur galbeed marka hadii dawlada kuguul daraysata deegaanada koonfur galbeed dawlad maamul goboleedyada kalena kuguul daraysadaas ahdaaftii la haytinima ku helaas marka si arintaas andiina lan erna dawlada federaalka weli kuguul daraysatay mayleeraay ahdaaftii guud iyo kalahayti maamulka koonfur galbeed oo mayleeray ulijeedadaas warkana mahayne intuu la hoos jeeye dawladda federaalka shaqso iyo camal qaadudow amarkiiyo falaayan eli unfuliyow oo keliya inta la fada inta laka abuuro daraadiyena meelaha kubaha ku baxeey awoodi guud maamulka islaha meel ku baxeey iska xirnaantii iska marqaadashadii horumarkii ee maamulka islahay koonfur galbeed waayo sabataso kale mee shaqso lawadada sidalakabuura la fade shaqsigaas kulley dhibaatooyin weyn iyo deegaanada xidida doona markaasdoona dawlada federaalka horay sheegakanageen adiya siyaasadii oo qarashaadka dolarka ka biyaasa deegaanada koonfur galbeed iyo hangmaraasa ee may leerahay qaybta siyaasiyiinta iyo hangmaraasa may leerahay shaksiyaadka hadda may leerahay xelsho dhamqabaho oo iyo hangmaraasa dadkiya dawladda hooseebo siye danti ahdaaftiya la haytay deegaanadan ku guulaysata isla markaasa may leerahay maamulka oo dhan lanka arami awood islahay lakihira lanfura dawladda federaalka villa soomaaliya usu madaxweynehii farmaajo inta la
ee baydhabo xaalka xilligan la suganya maysan dambeehi doona
ee maasha allah xaalada guud ee magaalada baydhabo markaada fiirida runtii ee shacabweynaha ee ka dhaqan magaaladan wali eed walaac weyn kumoojiyeena ee ciidamadan kala duwan ee commandoska ee tababarka safariland tababar oo jabuuti laku sheelay tababarkii lahasi oo deegaanadii lakadaaburey taas walikii muujiyaasi waa afgembi afgembi dawlad la afgembiyo shacabsi la afgembiyo oo maylar mas-uuliyiinta la afgembiyo ya arrintaasi muuqata tallamaad wali laku ofsooday hadii ciidamadan tiyo roogan dhibaatooyin lahankoobo koranta deegaanadan ka dhiyan kollay taasna dareemo korta ilaa kii macalinka dhibaatooyin iyo deegaanaha ka food leh ee taasna wankii muujiyey mayleera rabitaanka dawladda ka shaqeeyaya shaqso mayleera shacabka reer koonfur galbeed rabitaanka ka shaqeeya malan ogolaado inkasta madaxtooyada ama meela ee doorashada ka dhiyaasa fasaxa taasna muujiyi korta dawladda markay socdee wey ciidamaduna waa ku tagrifal awoodeed ee qaran iyo nagadaasa arrintaasna kollay weli mas-uulka nagaday shacabki ee shaksiyaadkii marka hore mas-uulka haayi oo arrintuha ansixiyey oo sheenowgii ciidankun sheenayana mas-uulka haayi oo jobal haayi alla waagay dhibaatada deegaanada kabeen iyo mas-uulka nagadaaya si aqoon-yaha ahaa markii adan firar rabitaanka shacabka nagadaayna si gaar ahaan shacabka qofkuusan wadan in markii us isbarbardhako iscasilaad usnaftirshay sameeyo qofkaasiti
maasha allah bashaar magaceedeeda ma afsanta horta rabitaan shacabka horkuna fiirina horta geeka weli ma aragna xukuumad federaal naga toy reer maamul goboleed naga toy weli rabitaanka shacabka oo la tixgeliyo runtii ma leh waayo soomaali wale kumid hata meelo xuquuq insaanka eedyada kutumudoo kamid hata haddii shacab haada fana ee haddii mayleeraaye mas-uul haada fanaba runtii shacab waa sheekaas ku dhigaan waayo shacab rabitaanka cid ka shaqeeya sigeeka ma le may leeraay qofkaas inta kursigaas shaksi kasta mas-uul kasta intuusi kursiga ka fadhi iyo weli lacag oo keliya awoodo hareerihiisa sidiisa kabaabiisa awoodo si shaqeysa oo keliya laakiin deegaanadu kaad cidin fiirida arahan reer koonfur galbeed cid maslaxad guud un wadda male laakiin ilaahi subxaana watacaala wali ku rajeeyane inta deegaanadu qof ku naxow ku danqadow shacabkii deegaanba badbaadiyo ilaahi subxaana watacaala si ilaah hesheena hankadabaana deegaanadu ilaah ku tuugaan
xildhibaanada saadaalin isan samayteen muuqu tixaano iyo xiligan diyaarinayen inay helayaan shacabka koonfur galbeed
maasha allah su-aal eedeed muhiima le waan eedeedan jeelay runtii xildhibaanada sharafta badan qadarintii qaayaha mudan ee reer koonfur galbeed meelkas iyo roogan runtii intuuna la kulanay markuuna arintun cilmibaarisna kuwada una waraysadaanay dhammaantiyo markuun eedin wada fiirini waa dad runtii eed eedan ku nugul dad eedin jeel inta samarka bixiyaan dad jeel intiyo ka shaqeeyaan magaca bulshaweyntiyo xilkiyo nahaayaan ee runtii xilwaanada ku go'anta waana may leeraay intii wadanka samarka bixiyaan rabitaanka bulshadana ka shaqeeyaan intuuna la kulanay dhammaantiyada kullay saaso ku filaan wadankana waan badbaadiyi doonaa haddii ilaahay laakiin jal su-aale sadadii baan ka nagar xildhibaanada koonfur galbeed diyaaran eyin intiyo dalkiyo gaarka ku hormariyaan dantigood ee shacabsho iyo markaas metelaayeen insha allah talamaad wali intan balan qaadeen xildhibaanada inta rabitaanka bulshada meelaha kubaha bulshada qof alla qofkiyo ka qanacsanta dadi deegaanba badbaadii kor dadkana badbaadii kor ya runtii arrintaasi yan weelana rabitaanka bulshada mar walba ka shaqeeyay jirnay haddana ka shaqeeyaan iyo erin xilwaanadii qaar kumid eh xitaa mayler markeed eedan fiirida wal eedeedan ka danqadaayana kutagfalka oo mayler awoodeed oo runtii deegaanada marmar mararka qaar lakala kaho eedeedan ku xuyin markan xilwaanada raaliya keeyin
haddii yeedo dhiiday in ciidamadii loshani iyo la wareegan xaruntii doorashada kudhiyaas ogna shacabka hal qof iyo janjeerahan dhanakiisha iyo daneeyahaya shaksigaas oo bilan diida inuusa xarunta sayti gala may tallaabe e isbedel e iyonay dhacde dhiikura koonfur galbeed
su-aal meelo yaalo oo isweydiin mudan qof kasta shaqsi kasta oo mas-uule aqlan saaxiibe walfahmow su-aal isweydiiyo wa su-aalo su-aalasay haddana dib nagana haddii rabitaanka shacabka meelaha ku baha waaya bashaar mayow taana kii sheegay haddana ka nageey rabitaanka shacabka meelaha ku baha waayo wadankan wali lan ku qabsooday dhibaatooyin qalalaasa ee diniga amniga wadanka intaa soo saarta ay taas wali kii muujiyaase marka la keena dawlad la keena walkelame waa shacab wey dawladda lakiin sheego waa shacab wey shacabkii kalsoonadii haddii kalsoonidii la kasbado waayo shacabka haddii lala shaqeeyo waayo rabitaankiio la haayan haddii la horsuroma runtii makaalo inta wal agaagayaan inta wal burburan maahine umadna maka dhaqamaasa ama may leeray awood awoodahan sheegayna reerta qofka binaadamka awooda sulba mantaraas awooda mala mara baabaas laakiin rabitaanka shacabka markaas waa muqadas lama taabtaango dallamaad haddii rabitaanka shacabka qofkiio falaayan haddii mirasa ku baxa waayo faragelin dawladeed meliya koyta waliba dankan muuqata inta qalalaasa ee diniga ee amniga inta ama jahwareeg hor leh ama dhibaatooyin sheeno inta wadanka ka habsadaas
okay taas haddiise yeedo qalalaasigaasaytii iyonay jahwareerkaasaytii d musharaxaga iyo wadan shacabkana meelilandiida nagadaasi saansaanta king muuqato mase saadaalin adag muuqato king nagadaana in shacabka his iyo kasjonti isxilqaaman iyo isbartiimada seedan masana iyo dooradan qofkiyo fadaayan
maasha allah waa eedeeda mahasanta ilaahay ka barakeeya nagadaasa waayo haddii meelo awood wiin meelo koyt oo shacabka ku awood badan meelihiyo koyta alaba doorta su-aal intaanan galla ka hor shaqso kasta oo geedka inteegen qabashada xilka madaxtinimada ee koonfur galbeed waa shaqan hor jiro ma koor ama in diido koora intuusa tartama geedka ma leh waayo qofku waa muwaadan qofku matana waa muwaadan soomaaliyeed ahna waa kii deegaanadu aan daladii xaqna aan la haayi maylera horta sharci geedka in diido koora inkaas ama shaksigaas ama sharaxaas geedka matarta ma koor ero korta male sharcigaas horta male dalamaad hadduuna dib anagan haddii yadiida shaqso ama musharaxiinta qaar kumida lendiida meeli codbixinta ama dulkadoorada lendiida kollay taas isku cadda walinagadaase dano maylera gaar ahaaneed iyo dowladda federaalka iyo wadadkiya nagadaasa beelasna dooday dhibaato badan ya bahaasa runtii may leedahay shacabkana markaas inta aayasho mustaqbalshiyo ka taladan masiirshiyo ka taladan mustaqbalshiyo fiirsadan wal meelo yaalo
okay isla su-aalya ka jarna weli haddiise taasayti dhan yedhi waayto shacabka tillaabadii ogaado korangmeet
arrintaas hadii waayto markaas sidii laka fiirsada waayo oo mas- shacabkana maslaxad iyo dhaqanka jarta oo mustaqbalsho dhaqanka jarta amniga guud ee deegaanadii horumarkii deegaanadii guud dhanka jarta qaadan tilaabadaas qaadayan reerkii ogaadeen nafsatiida ma eto shacabka walkaleme ujeedada halkee walkaleme waa horumarin isku xirinaan isku duubanaan ilaalinta dhinaca amniga horumarinta deegaanadii si la horumariyo isla markaasna sidii xukuumadiyo iyo badbaadsada fadeen dowladiyo badbaadsada fadeen wacyigelin fara badan iyo mudaharaadyo oo ku salaysan may dheeraay isbedelbo mudaharaadyo ku salaysan wacyigelin bulshadeed oo aa- aa- ka tashi aayadaha aayaha guud ee deegaanada koonfur galbeed
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material and the general service taarigdima leetu waa lambatookadiisa tallaabadii dhimanayti horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy haddalasin furi badeeco buutay baahadiana la qabiya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuun antooganaayti tiibitiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal bildhinga material and general service talahuma shalaayo tabtowalka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma walhakiin tubay tiigsoy bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbairan hayna feer ili iyo feer gundiina walaaybo faracsho eh ee abtuzed intiiba rinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee kooy iritaka dhayso edaka galaas meelo lahakiinka diyaariyo tawakal building material and the general service all in all irid ideen isqab agab dhisma irbadoon dhammanayna lahakiin tuba ingmoogato tawakal building
kulan yo weeladan musharaxiintan teegin gobdobka xulka madaweynenimo ee puntland waliba yoonayin haano yo ku hadaleen xaalada guud ee puntland meelasaas oo kale yo ku hadaleen xaalada la xiriirta dhanka yoonay xalinta khilaafaadka ee puntland ee doorashooyinka xukuumadda musharaxiinta iyo warmurtiyeedka sayse akriwaako waxa aynu kulamo gaar ah ka yeelanay xaaladda puntland doorashada laba kun iyo sagaal iyo toban iyo dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka markaan aragnay warqadda ka soo baxday madaxweynaha xilku ka dhammaanayo ee ku saabsan soo xulidda xildhibaanada golaha wakiilada waxa ay nala noqotay inaanu soo saarno wararkan hoos ku qoran guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada ay waxaa maragma doonta ah in soo xulidda xildhibaanada beelaha sanadkan la geshay khilaaf aan weligii ka dhicin puntland taasoo si ku talagal ah uu madaxweynaha talada hayaa oo uu maleegayo u maleegayo waana wax aan taariikhda puntland horay u soo marin Eh, wuxuuna si ku talagal ah musharax madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas u dejiyey in ay xubno badan oo wata liisas iskhilaafsan iyo saxiixiyo isimo iyo nabadgelyo kala duwan ka yimaadaan beelo kala duwan si uu madaxweynuhu ugala dhex baxo kuwa isagu uu rabo waxaana u meel marinaya guddi keligiis uu soo xulanayo kuna magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada b waxaa wax aada looga xumaado ah oo aan sina loo aqbali karin in qabiil kala sooc ba-an uu madaxweynuhu kula dhex jiro beelaha xildhibaanadu beelaha xildhibaanada iska soo xulaya qaarka uu u arko in uu qabiil ahaan uga xoog roon yahay oo uu xubnahooda cidduu rabo ku qorto si cadna isaga indha tiro saxiixiyada nabadoonnada iyo isimada beelahaas waxaa kale oo jirta in qabiilada uu madaxweynuhu u arko in aysan xoog badan lahayn ama isimadoodu meelo ka fog meelo fog jiraan oo aan garowga imaan karinin uu si toosa qofkuu rabo u marsado guddiga khilaafaadka haddaba waa in la helaa si arrintaas loo xalliyo waa in la helaa guddi dhexdhexaad ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhammaan musharaxiinta oo uu ku jiro madaxweynaha oo isna musharaxnimo u dhawaaqay haddii guddigaasi ama fatmcomitiga la yidhaahdo uusan ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn uusan u lahayn xaaladda dhaqan iyo midda siyaasadeed ee puntland waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda kow madax bannaanida iyo kalsoonida guddiga lagu qabo oo la waayo mar haddii aan laga talagelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha xilkiisu sii dhammaaday oo keliya laakiin waxaan sunkii soconay annaguna aanaan maanta diyaar u ahayn in aanu ku galno doorasho ku galno procedure ama system aan sax ahayn inaan ku galno maxaa yeelay waxaan ognahay waxaa ka iman kara baan ognahay in arrinta ay ciidato talada maroorsato madaxweynuhu madaxweynaha xilku ka dhammaanayana maadaama uu murashax yahay wax privilege ama gaar ah oo uu leeyahay arrinta tan ma jirto waa murashax nala siman cabdiwelle oo janis uu ku cayaaro games fara badan laakiin now we are very serious hadda markaan ka warwarin hadda wixii ka dambeeya waa waa lala xisaabtamayaa wixii aan sharciga waafaqsana waa laga soo jeensanayaa farahana laisu fiiqi maayo waxaa weeye waxaanu leenahay dastuur dastuurka lagu dhaqmayaa wixii ka bata dastuurka wuxuu nafanayaa in marjac uu noqdo odayaasha isimada
faragelin doorashadani uma baahna puntland iyadaa isugu filan iyadaana soo dooranaysa cidda xukumaysa shanta sano oo soo socota iyo cidda u masalaysa meel walboo kale ama federaal ha noqoto ama wejiga caalamigaaba ha noqoto taasi taa weeye waana midda reer puntland oo dhan ay rabaan xaqiiqi cidna faragelin kama rabaan reer puntland raalli kama hayn la farageliyo finally waxaan maqlayay dad leh federaalka lama hadli kartaan horta federaalku dowlad anti nagu ah oo naga soo horjeeda maaha soomaaliya ka madaxeedii weeye qayb baanu ka nahay qayb bay naga yihiin laakiin puntland xor bay u tahay siday rabto inay isu doorato iyadoon cidina soo faragelin laakiin xuuxinta federaalka laysku xuuxinayo sidii hadda ka hor waaye dowladaha shisheeye laysugu xuuxin jiray arrinkaasi sax maaha hala joojiyo in aanu sida cabdigeyn xama cali taas uusan xoolaha hantida guud ee ummadda uusan doorashada u isticmaali karin si toosan iyo si tartan b waxaana wasaaradda maaliyadda puntland iyo dhammaan ciddii ay husayso u sheegaynaa in musharax cabdigeli maxamed cali taas uusan wax maaliyad ah saxiixi karin isaga iyo ciddii arrintaas khilaafsana uu sharcigu qaban doono in musharax cabdiweli maxamed cali taas laga bilaabo maalintii cimaamiyey musharaxnimadiisa uusan xil magacaabi karin ama xil ka qaadi karin qoof
guud ahaan barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo intaa ka gebagabeeyana tireedan ku kulmaana kukanlimada saas iyoon emaana laba salaamo calaykum